mashruucan webos ujeedka ee xoojinta adkeysiga iyo bulshooyinka iyo weliba nidaamyada beeros iyo markaasayti aan la qoobsadaan isbedelka cimilada webas haasaata dadaala doone reedan habeeyow laga suubayo dhulka ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya dahfure mashruuc ogbaad weynes haasaata uu ku qeyb galay wasiiro ku tirsan dowladda federaalka iyo weliba wakiilo beelo caalamka ku dareera wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada koonfur galbeed diini cabdinuur iyo webos sheegay in dadka baadiyiga ka nool ee beeraleyda ee mashruuc unyoku ku taageero doonaan dhinaga isbedelka cimilada marka mashruucan ugbaad wuxuu noqon doonaa mashruuc lagaga soo kabto isbedelka cimilada isla markaasna dadka beeraleyda ah iyo dadka ku nool meelaha fogfog ee miyiga ah la baro farsamadii ay ula qabsan lahaayeen isbedelka cimilada waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay-adda green climate fund oo markii ugu horeysay soomaaliya ay siisay kaalmo ah lacag ku dhow boqol milyan isla markaasna ay ku guuleysatay hay-adda f o a soomaaliya wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada dowladda federaalk soomaaliya bashiir goobe iyo sheegay in mashruucan ugbaad iswalbadan ku bedelo doona dadka reer baadiyiga maanta waxaan u fadhinaa furitaanka mashruuca ugbaad mashruucaasoo muhiim u ah in caqabadahaas wax ka qabadkooda uu furo u noqdo bilowna ah hase yeeshee marka loo eego annagoo aada iyo aada uga mahad celinaynaa sanduuqa cagaaran ee caalamka kaalmadaas ay soomaaliya u fidiyeen haddana kaalmada ayna siiyeen oo deeqsinimo ah iyo dhibka aanu qabno kaalmadaasu waa dhibic biyo ah oo bad lagu dhex tuuray waxaanu rajaynaynaa annagoo sida ugu wanaagsan ugu hufan ugu waxtarsan uga faa'iidaysan doona mashaariicdaas ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax jaamac axmed iyo anka dambeyntii ku dawayay furitaanka mashruuca ugbaad weynuu sheegay in haddii la hirgeliyay mashruucan ugbaad usu hormuud nagada doono dalka soomaaliya dhammaan wadamada caalamka ee la daala dhacahaya isbedelka cimilada
mar walba dalka soomaaliya waxaa loo soo qaataa inuu ka mid yahay dalalka ugu horeeya ee saameynta ugu ba-an ee isbedelka cimiladu ay soo gaadho maanta saaxiibkeen christopher oo ka socda dowladda ingiriisku oo ka mid ah dowladaha run ahaantii in badan ku dadaalay in qadiyadda soomaaliyeed ee isbeddelka cimilada iyadoo cadaaladda la eegayo la keeno miisaska waaweyn ee sida green climate fund oo kale wuxuu inoo sheegay inaynu nahay ta labaad marka tartan weyn kuma jirno inaynu ta koowaad galne inaynu labaad iyo koowaadba kasoo baxsanaynu rabnaayo aynu hormood u noqono dowladaha la tacaalay isbeddelka cimilada mashruucan ugbaad weyba ku faa-iideysado doona ku dhowaad laba milyan oo reer mii eh wayna markaasey lagu taageero doonay reer hangnagowka iyo maareynta waarta ee dhulka iyo weliba walhasaarowka